soo istaago waxaa la yidhaha c b ga sheeg marka anugu hadda c b oo kooban baa idiin sheegaya c b a waxa weeye waxaan ahay soomaali soomaali waxaan ahay soomaali kow waxaan ahay soomaali puntland waxaan ahay soomaali gobolka bari waayo gobolka bari waa meeshaan wax ku soo bartay oo meeshaan iskuul ka dhigtay oo meeshaan ku soo barbaaray haddii lasii socdana qarre iyo garowe iyo gaalkacle sii aada ilaa gardafoyna kulli soomaaliga waa sheegi karaa laakiin waktigeedaa sheegaya intaa ka bacdi waxaan leeyahay bismi illaahi araxmaan iraxiim waxaa salan salaan sharaf iyo qiimo badan aan u soo gudbinayaa marti sharafta ka soo qayb galay munaasabaddan musharaxnimada oo lagu magac daray ku dhawaaqid musharaxnimo oo aniga ah marti sharafta ka soo qayb galay munaasabaddan waxaan si xusmad iyo qadrin leh ugu soo gudbinayaa salaan diiran dhammaan isimada shirkaan fadhiyo ka soo qayb galay culamaad culamaauddiinka siyaasiyiinta saraakiisha aqoonyahanka dhallinyarada haweenka bahda saxaafadda ugu dambayna intii maamuustay qadadan iyo abaabulkan sharafta leh oo laga soo qayb galay maanta aan taagannahayna in dhammaantiin waxaan idiin soo gudbinaya mahad celin marka ugu horeysa waxaa xasuus mudan horta puntland waxay dhisan tahay siddeed iyo toban sano siddeed iyo toban sano cageeda ku taaganta siddeed iyo tobankaas sano kuma imaan si sahla waxaa u kacay sagaal iyo toban daaqarda sagaal iyo toban baa leeyahay odayaasha isacaya sagaal iyo toban sano ayay taagan tahay bilaash kuma imaan rag baa u istaagay naftooda iyo xoolahooda u huray ee ku dadaalay inay puntland dhisanto oo maanta la yidhaahdo maamul goboleedka puntland ee soomaaliya haddaba raggaas iyaga ah waxay isugu jireen isimo iyo siyaasiyiin raggii waxna waa shahiideen oo aakhira u jahaysteen ilaa u naxariisto waxna waa noolyihin ragga haddaan ka xasuusto isimada waxaa ka mid ah islaan maxamed raggii buddiga u ahaa dhismaha puntland waxaa ka mid ahaa boqor maxamuud waxaa ka mid ahaa ogaas yaasiin waxaa ka mid ahaa garaad cabdiqani waxaa ka mid ahaa beeldaaja xaaji cabdullaahi waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa injineer abshir muuse horta intaas waxaa weeye intii raggii buddiga aha oo isimo iyo isugu jira siyaasiyiin raggii siyaasiyiinta ahaa oo iyagana uu heliyey isimada waxaa ka mid ahaa cabdullaahi yuusuf axmed waxaa ka mid ahaa maxamed abshir muuse waxaa ka mid ahaa boqor cabdullaahi waxaa ka mid ahaa ibraahim genaraal waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa saciid saciid caduur waxaa ka mid ahaa maxamed jaamac balaar waxaa ka mid ahaa jenaraal cadde muuse oo isaguna madaxweyne soo maray puntland raggaas waxaan leenahay aynuu maro faatixada saddex saddex faatixo aynuu maro waa laga yaabaa dee liiskoo dhama wadahayo laakiin waxay iga tahay in la xasuusto ragga raggii buddiga u ahaa in la xasuusta ayaga ahayd liiskoo ma wadahayo rag badan baa iga maqan laakiin intaan xasuustaan hadda halkaan ku sheego haddaba maamulka aynu maanta ku faanayno oo inoo taagan waxa weeye raggaasa u soo dadaalay raggaasa wax ka soo qabtay iyagaana baa runtii mas-uuliyadda maanta aynu waxaynu ku faanayno rag baa ka soo shaqeeyey haddaba nin walba meeqaadba ka dambaysay oo maalinba madaxweyne cusub baa sharaxay aniga keliya musharax maahi rag badan baa musharaxiin ah musharaxuna waa tartan laakiin waxaan rabaa inaan horta aan fahanno musharax oo horta maxaa tahay musharax magaca musharax la yihahdaa maxaa tahay kaasaan rabaa horta inaan idiin fasiro musharax musharax meeqo kelibuu ka kooban yahay lix walfiiliya meeqo xabbuu ka kooban yahay lix xaraf soo maaha musharax soo markaa soo lix xaraf maaha waxaan leeyahay horta musharax xarafka ugu horeeyaa waa ma madaa waxaan ku fasiray mudane mudane waxa weeye uudan waxa weeye mudane u taagan shacduna waxa weeye waa shacab acda kalena waxa weeye adeega ra-duna waxa weeye rabitaan acda kalena waxa weeye ammaanada xacduna waxa weeye xafidaada mar marka intaa laysku daro oo laisku laisku laisku halgaadiyo waxaa la yihahdaa mudane u taagan shacabka adeegiisa rabitaankooda iyo ammaanada xafidaadeeda horta intaas qofka musharaxa horta inuu fahmaa muhiima waayo musharax waxaa loo hadduu ku guulayso waa ammaano ammaanadaa loo dhiiba inuu xafido oo ummaddaa ugu adeego iyo musharax ku noqda sidaa darteed maanta way taariikhdu tahay siddeed iyo toban bishii afraad laba kun iyo siddeed iyo toban waxaan hortiina kaga dhawaaqayaa inaan ahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland laba kun iyo sagaal iyo toban taas waxaa taasa markaan ku dhawaaqay hadda koraa waxaa la oday anuu waagii halkaan boosaaso deganaa guryahan magaaladu intaa waa ka yarayd gurigaan degayna badda saasuu u fiirinay oday baa marka wuxuu yidhi wiilkiisa maandhow maalin walba ma kalluun baan ku siiyaa aada cuntadu anigu aan soo soo jillaabtay mase waxaan ku baraa si aada u jillaaban lahayd marka labadaas kala dooraa layidhi marka anigu waxaa rabaa musharaxnimadeeda waxaa weeye maaha in kalluun bisi laydin siiye inaan jillaabashadaydin baraan rabaa jillaabashadu maxay tahay waa shaqo abuur in dhalinyaro shaqo loo abuuro in maamooyinka shaqo loo abuuro in haweenka shaqo loo abuuro in dalkuu ka baxo fakriga ka baxo isku tashi la gaaro haddayna aan isku tashanna indayna aan isku tashan dal khayraad laynu joognaa dal dihin baynu joognaa dhulka innagaa iska leh laakiina maalin wal markay abaari dhacdo aan u qaylno u n baa caawiya oo baalkii maxaa raashin raashin khaayisay ama raashin dhacay oo sumaysan inta laguu keeno dadka dadkaa u qayb waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan isku tashi la ysku tashado qaabkii lagusoo caqligaana taliya waxaa leeyahay ama waxaa leeyahay dhukane iyo dhuglaawe waa tahay dhakane iyo dhuglaawe haddee nin dha nin dhukan iyo nin dhugla muxuu qaban karaa ummadda inay taa ka baxdo dhukanaansho iyo dhuglaa inay ka baxdo oo ay caqligeeda isticmaasho oo ay isku tashato taas weeye horseed baa u noqon karaa taas weeye middaanay u kaliftay anoo muddo dalka ka maqnaa inaan maanta idhaahdo bal inta wakti ku har cimri ku haray inaad dalkaaga ummaddaada u faa'iideyn kartid bal isku day siyaasaddu sideedaba siyaasad ma keliyaada siyaasad sideedaba waa hal dariiq dariiqyo badan ma leh siyaasad marka la yihahdo siyaasadda waxaa hoos yimaada dhaqaale waxaa hoos yimaada waxaa hoos yimaada arrimo bulsho waxaa hoos yimaada nabadgelyo markaas laakiin siyaasaddaa fura wah siyaasadda hadday kaa qalloocato inta keena waxba waxba kama qaban karti waxaa weeye siyaasadduna waxay u baahan tahay talo iyo la tashi in lala tashado isimada in lala tashado aqoonyaanka in lala tashado culimmada yacni bulshada intay ka kooban tahay waxaa la dejiyo inay talo ka baxshaan oo waxaa dantu tahay in meel looga soo wada jeensado siyaasad taasaa lagu fariisiyaa laakiin siyaasada iska qortay oo meel ka soo guuriyey ama gaalab soo qortay inama anfacayse mid dhaqanka iyo diinta ku salaysan waa inay noqotaa sidaa darteed halku-dhegayga waxaa weeye maadaama sharaxay waxaa weeye kow waa cadaalad cadaalad iyo horumar laakiin goormaa gaari karta cadaalad iyo horumar waa markaad amni heshid siyaasadda waxaa ka dalaca nabadgelya ka dalacday maanta kow iyadaa noqonaysa dib u noqo haddaadan nabadgelyo helin wax kuu suurta waayo mada dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo ballaaran wuxuu u baahan yahay in la tashado in cid walba iska xil saarto in ciidan ku habboon aan dad gudan kara waajibaadka loo idmaday gudan kara in loo sameeyo shacabkiisuna caawiyo ayaa loo baahan yahay taasaa nabadgelyo lagu gaari karaa marka qof walba musharax horta musharaxi waa dhihi karaa waxaasaan qabanaya oo waxaa weeye hadhowtana waa ka baxaa laakiin anigoo culimmada halkaa fadhido habaarkoodana ma rabo waxaan waxaan rabaa waxaan rabaa waxaan hortiina ka sheego markii haddaan ku guulaysto inta laysuu yimaado war hadalkaa maalintii tiri waxbaa ka soo noqday aan la odhan laakiin waxaana inay dhab noqdaan baan jecela mudanayaal iyo marwoyin waxaad arkaysaan xaaladaha lagu jiro dhallinyaradii caawe tahriib bay ku dhammaadeen dhallinyaradii caawe waxay ku dhammaadeen muxuuahaa shaqala-aan xagge dhallinyaradii caawe waxay ku dhammaadeen burcadbadeed imisaa dibadaha ku xidhan imisaa dhawaataysan dhallinyaradeenna waxaan leenahay tahriib waa ka saaraynaa shaqo abuur baan u sameynaa baddaa ilaahay baddaa dheer bay leeyihiin khayraadkaa dalkay leeyihiin waxooda in wax looga soo saaro oo ay caqligooda isticmaalaan oo oo talo loo helo oo lagu hego taas ayaa muhiima ee laga ilaaliyo tahriib iyo burcadbadeed iyo dil qabiil intaba in laga ilaaliyo oo ay noqdaan dad sharaf iyo karaamada ilaashada dalkoodana ku dhaqma oo dalkooda ku nool oo ummadooda waxtara oo hooyadii dhexshay waxtara oo heladii waxtara inay noqdaan baan jecellahay puntland laamigan keliya maaha puntland laamigan baa dadku u yaqaana puntland caloosheedii waa qorax ka soo baxa meesha badda indian golf badda golf cadab cadmeed iyo badda indian ocean meesha iska galaan waxaa weeye waa raas gardafuy meesha ama ama loo yaqaano ama loo yaqaano raas casayr carabtu waxay u taqaanaa raas casayr gaalana waxay u tahaa raas gardafuy laakiin maabka waxaa ku qoran raas gardafuy calooshii dalkeena wataasa ma la tegi karaa meesha maanta barwaaqada aan ku ogahay meesha waa saddex waa mare waxaa weeye waxay leedahay meesha boqolkii toddobaatan kalluumaysiga puntland halkaas ka soo baxaa marlabaadka beeyada xooggeedu halkaas kaa jira saddex waa dhul dalxiis oo haddii loogu talagalay adduunka laga imaan karo dalxiis loo imaan karo dhulkiina waa xiran yahayo waddo ma leh meel loo mara ma leh waxa weeye dhulkaasna waxaan rajaynaynaa waddanka inta la isu furo inaan laamigan keliya aynaan ixtimaadina oo laamigan keliya inaan ku ekaana inuu dalka calooshiisa furo oo dalku isu furmo oo barwaaqadan aynu ka faa'iidaysanno oo aynu aynu aynu gaaro heer isku filaanshaah anu waxaan jeclahay haddii halkaan laba sano laba sano ilaahay gaarsiiyo aan ku guulayso laba sano gudahood in wax badan qabsoomi karaan isbeddelna imaan karo ayaan ku rajo weyna walaalayaal waxaa la yihahdaa biseyl iyo ceyrin maxaa u dhexeeya yaa yaqaan biseyl iyo ceyrin waxaa u dhexeeya yacayacood baa u dhexeeya markaas yacayacood baa u dhexeeya siyaasadeenna yacayacood waa ka ilaalinaynaa yacayacood waxa la yihahda waa ka ilaalinaynaa siyaasad bisil bisil innagu ceyrin ma cunno muslim baana laakiin gaalada ceyrinka cunta marka yacayacoodi ceyrin ma cunee wax bisil oo si fiican loo dubay siyaasad loo dubay taas weeye middaa hormuudka inoo noqon doonta qolaa waktiga waktiga waktiga de waktiga okay okay waa soo goynay weli weli wax waay hore kow maalin dhowto halkan boorka marka imi dadku waxay waxay fasiteen kow laba saddex baan laakiin kow iyo saddex ay fahmi waayeen haddaan kow laba iyo saddex oo kasii badan sheegaya kow waxaan rabaa waxaan ka bilaabayaa ganacsatada ganacsatadu runtii dadaal weyn bay ka sameeyeen puntland waa shaqeeyeen wax badan bay qabteen hase yeeshee waxa weeye intaan hadda ku arkay dee waxaa lagu yahay warshad biyo iyo warshad cabitaan soo saartay iyo waxaasi naguma filla waxaynu u baahannahay ganacsatada marka daabguda siyaasaddeed waxaa ganacsatada in la habeeyo in laysku leexiyo in ganacsatada warshada loo keeno dowladda warshada ma samaysa dadkay abaabushaa warshada kulle meelaha qaarkood waa waxaa waxaan u baahannahay warshadda hargaa waxaan u baahannahay warshadda beyda beydaan iska guranaya cumaan baan tegey waa la waa warshadaa loo sameeyey waa la baakadayaa qiyamay joogtaa waa la dhoofiyaa innagana baalkii waxayna ku shaqaysan mayno waxaa weeye marka ganacsatada waxaan rabnaa ay u gudbaan heer warshadeed oo ay ka baxaan doonni ay dubay ka keenaan oo ay dekeda keenaan oo heer warshadeed ay u gudbaanoo wax soo saar ay noqdaan taasaa ugu qiimo badan ganacsatada marka waxaan leeyahay idinkana waxaan rabnaa insha allah haddii ilaahayna gaarsiiyo inaan barnaamij dhaqaale kaabi kara inaanu samayno ganacsatada u samayno oo ganacsada noqoto xoogga ganacsi iyo xoogga dhaqaale ee dalka puntland jooga inay noqdaan meelka puntland oo dhaa jooga qallabo culimmada culimmada ilaa iska daa culimmada waxaan leeyahay culimmada waxaa looga baahanya wacyigelin culimmada waxaa looga baahaya dadka hanuunin culimmada waxaa looga baahaya laakiin inaysan inaysan dhinac kale noo leexina dhinaca saxa ah dhinaca saxa inaan nagu wadaan oo tan ilaahay jidaya inaan nagu wadaan baa culimmada leeyahay shaqo fiicanna waa haysaan diintu waa asaaskeeni qof diin aan lahayn diin laawaahi waxba ma taro inaad ku wacigelisaan ummaddeenna diinta aad ku waanaysaan aad tidhaahdaan wax ku qabso qofka almu'minu alqawiyu khayrun min almu'min adaciif qofka muuminka ah oo ilaahay caabuda oo shaqaysta waa ka khayr badan haddaan masaajid ka galo twenty four hours labaatan afar saac oo aan ilaah ilaah ilaahay cirka kaaga soo ridi maayo dahab iyo xoola kaaga soo ridi maayo laakiin ilaahay caabud ilaahay bari shaqayso shaqaada qabso taas culimmada horta intaas aan leeyahay saddex aqoon-yahanka aqoon-yahanka waxaa la yihahdaa aqoontu ma dhimatay qofkaa dhinta aqoon-yahanka waxaan leeyahay aqoonta raggiinii soo shaqeeyey oo aqoonta lahaa waxaa raba aqoonta in laga faa'iidaysto waxaan arkay rag badan oo aqoon-yahana oo garow iska fadhiya waxaan arkay rag badan oo halkaan iska fadhiya war haddee aqoontu ma dhimatee wax ka faa'iidaystay waaye aqoontu waa xirfado badan tahay xirfado badan baa dadkaanu yaqaanaa inaan dadkaana ka faa'iidaysano aqoonyahanka laysku dubo oo nin walba xirfadiisa uu dalkiisa uga faa'iideeyo ayaan iyadana rajo ku qabnaa oo aan abaabul u samayno oo aan isku xiro oo aan u samayno baalka muxuu ahaa urur aqoon-yahan ah oo farsamooyinkooda dadka ku caawiya oo muxuu ahaa shaqadooda iyo xirfadooda la arko oo dalkan dhibaatada ku jirta dhinacooda ka qayb qaato ka saarana aqoon-yahanka taasaan leeyahay dhallinyarada wiilal iyo gabdho waxaan idinka leeyahay waa ka hadlaya tahriibka daaya burcadbadeedka ka baxa shaqa shaqaa laydin abuuri doonaa dad shaqee noqda waxbarta waxbarashadiina dowlada sideedaba haddaa intiina jaamacad ka wada baxdaan dowladdu idinma shaqaalayn karto dowlad intaa qaadi kartaa ma jirto laakiin waxaa loo abuuraa shaqo ay ku shaqaystaan dadka oo wax kala soo baxaan ayaa loo abuuraa iyagana waxaan leenahay inta horan ka hadlay dhallinyaroy haddaa tiin wiili haddaa gabdhaba tiinba ku kalsoonaada dalkiina ku kalsoonaada ku kalsoonaada eheladiina ku kalsoonaada inaad mustaqbal ka higsataan dalkiina dal ajnabi inuusan waxba idin tari doonin taasna maskaxda ku haya ugu dambayn ugu dambayn waxaa leeyahay isimada isimadu waa buddhigihii dhismaha buntland isimada waxaa weeye runtii sharaf iyo karaama ay ka mud yihiin bulshada buntland waxaan leeyahay isimada sharaftooda iyo karaamadooda iyo nabadoonadooda karaamada sharaftooda in la ilaaliyo waayo iyagaa dastuurka ka sokow dastuurka sharciga ee dhaqanka waa iyaga in iyaga looga dambeeyo wixii tala laga weydiiyo dhibaatooyinka jira oo dilka ah oo macnodarrada ah oo dadku isku leynayaan sida hadda midii maandhowto beeldaajaha beeldaajo maxamed alimasaarkiisii looga hadlayay oo u baahan lafteeda in la dhammeeyo si dhaqsaha loo dhammeeyo waxaasoo dilkaana in laga kaaftoomo isimadaana runtii waa buldhigihii puntland asaaskeeda iyo horukaceedaba iyagaa looga dambeeya ragga iyagu soo xulaya xildhibaanada xildhibaanaha soo xulaysaan waxaana ha noqdeen kuwa mabda leh kuwa sharafta dhowraya kuwa karaamada dalka dhowraya kuwa magaca dalka dhowraya inay noqdaane inaysan noqon muquuniskan igage waa i dhibay igage inaysan noqone shan sharafta ilaashanaya isagana dowladdu sharafto oo lagu sharfo in in hab maamuus loo sameeyo oo xildhibaan u qalma inuu noqdo dalka inuu noqdana waa rajeeyana simadana ilaahay waxaan leenahay idin fududayo idinkana soo dhowaadaan leenahay waxaan ani ballantaay tahay haddii aan ku guulaysto musharaxnimadan istimadu sharabtii karaamaday lahaayeen inay heli doonaan oo majlis gaara noqon doonaan gaar u fadhiya inay noqon doonaan gabagabadii waxaan leeyahay hadalka waxaa leeyahay gujaha waa waa dheerey maba dheereen toban daqiiqa hadlaya waalaya waxaan leeyahay inaan aada iyo aada idinkaga mahadceliyo waxaan leenahay run ahaantii sharafta iyo qiimaha aad habladdan ka soo muujiteen waa idinkaga mahadcelinayaa aada iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa waxaan leenahay anuu hadda kolliba inaan ku dhawaaqay dee safar baan geli doonaa waxaan sii marayaa qarro waxaan sii marayaa waxaan sii marayaa gaalkacayo intaasna ummadda shacabkana waan sii arki doonaa haddee kolliba markii waktigu soo dhowaado ayaynu isu imaan doonaa idinkana khayr baan idin rajaynayaa iyo baraare laakiin midnimada ogaada wadajirka ogaada ixtiraamka ogaada wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat
ullah waxaa si gaara u salaamaya generaalka musharaxa ah maxamed siciid xirsi morgan si gaara waxaa ugu salaamayaa haddee meeshu ku sawiran yahay oo maanta maanta waa maalintiisii marka waxaa leeyahay waa saasaa u salaamayaa salaan kadibna mid ayaa rabaa inaan saxo waxaa la yidhi buldhigayaal iyo buldhigayaal iyo buldhigayaal buldhigayaasha runtaa waxa weeye lix iyo labaatan isim baa saxiixay saxiixayaasha puntland baa la yidhaahdaa waa lix iyo labaatan isim siyaasiyiintu markii wax qaban weeday isimada ayaa saxiix saxiixi galay dadkii joogana meeshaan hadda waa qaar baa ka mid ah lix iyo labaatankaas toddoba waxay reer bari maxaa la yidhaha shan waxay ahaayeen reer sool lix waxay ahaayeen reer mudug saddex waxay ahaayeen mise afar bamaanaya reer nugaal sanaag saddex bay ahaayeen sanaag lix iyo labaatankaas ayaa saxeixay magacyadoodiina waa la hayaa waxa weeye maxaa la yidhaahdaa liiskiina waa la hayaa haddii waxaa leeyahay kuwaa si gaara in loogu ducayo waana waana la ilaawey waxay ahayd lix iyo labaatanka seexayaasha ah inay meelahan ku dhegan yihiin maswiradooda in sida madaxweyneyaasha inay ku dhegan yihiin bay ahayd haddaan taas ka baxo oo saxitaanka ah waxa weeye hadde maxamed saciid xirsi morgan uma baahna in maxaa la yidhaahdaaye c v-giisa uma baahna waa c v maxaa la yidhahdaaye tiro badan siduu u sheegay beldaaje jaamac kusmaa beldaaje jaamac siyaasi beldaaje jaamac labada beldaajena waa yahay siyaasina waa yahay c v-giisu xaafaddan uu ka bilowday xaafad carab buu ka bilowday xabar buu ku xigay oo boolneere si la yidhi wiina iska batay haye haye ya waa boqol xabo halo maxaa la yidhaahdaaye intaanu marka noqon isagoo arday ah ayuu siyaasadda bilaabay waxaan xasuustaa toddobaatan iyo toddobadii soo maahan maalintii maalintii markii jabuuti lixdan toddobadii wey intaa lis xagga la aaday lixdan toddobadii safaaraddii faransiiska ayuu wuxuu damcay intuu madaxa soo xirtay inuu calankeeda soo dejiyo ya marka halganka siyaasadda halkaasuu ka bilaabay ruusiyu aaday haddee markii dambe tan waa garanaysaanoo markuu madaxweynehan la socday oo tiratore shalto wuxuu isagoo ahaa siduu wax u qaban jiray waa garanaysaan daliaqay markuu noqday wax kasta uu noqday geesi weeye mid baan hubnaa hadduu ilaahay maaragtay ka raali noqdo waa nin ka bixi karaa jagadaas la sheegayo intaasaan ku ekeynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi
wabarakaatu marka marka horta bal waxaan u leexanayaa kan musharax cabdiraal magan cabdiraal magan anuu in badan baan aqaanaa isagoo reer basasho xaafadda xaafcarabiga isagoo reer bondheer ah isagoo reer qardhooda isagoo iskuulka weli dhigta baan soo gaaday laakiin nin yar baan ahay kabacdi markuu ruushka aadayo waxbarashadiisa alle u jaaminaaku baxay anuu weli iskuulka ma dhamayn reerboon dheeraad la ahayn intaasoo dhan baan aqaanay naareyta marka siday ugu baxday iyo magacii hore baa aqaan jikaloo baa loola jiri waagii hore nin firfircoon oo siyaasadda ilaa lixdankii aada wuxuu ahaan jiray mid ardada guddoomiyahooda mucaarabka iyo mudaahiraadka waxaa sameeya laakinyar baana xaafadda aqoon dheeraad sadeganu reer reerboon makaadeyado koogaadka baal koogaad oo iga siin jiray sambuuska iyo xaas marmar marka kulley waxaan ku hasbanahay ninkaa inaan taageero ninka intaan aqaanay waxay oran jireen marka ruug cadaaliga soo rogaan celi ninkaa waa taqaaneen mardan weeye waliba wuxuu isku soo beegay wakti muhiimadda baahi muhiimadan ay jirto wakti waxaa jira layaahda rajul muhiimaad sac qofka loo baahdo waktiga adag isna waa dareemay waxaan filayaa inuu saciid suu sheegay in badan ka horeynayo saciid waa siyaasi caadiya dhammaan marka warkayga waxaan kusoo koobaya mar haddii uu sharaxay warkay kan waxaan filayaa inuu ku guulaysan doono waana uu ducaynayaa waa mahadsantii aada buu
qodob koowaad musharaxa martiqaadkan xafladdan wacan uu halkan isugu keenay waa ugu mahad celinaya marka labaad waxa weeye in damac la yeesho waa bannaan tahay in la tartamo waa bannaan tahay in la kala reynayana waa wax jira in qanaacaad la helo oo laisu hambaliyaana waa bannaan tahay waa ragnimo waan leenahay marka waxaa weeye tartanku waa bannaan yahay annagu haddaanu odama odayaasha nahay cod ma bixino laakiin haddana kolleyba cuduun niyaddu waa raacdaa ayay ila tahay haddii masalan aynu samayno dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maanta axsaabi dhisan lahayd ay dhisnaan lahayd intaynu axsaab furanno oo taagnaan socodkaa aynu weli ku jirro aynaan ku jirneen inta golaha fadhida waa kugu filaan lahayd waa ku dooran lahayd rum waan leenahay markaa shacbigow dadaala ninka madaxda ah ballankiisa iyo xusuustiisa cadaaladiisa iyo fulinteeda dulqaadkiisa iyo ka fiirsashadeeda la tashigiisa iyo daacadnimada barnaamijkiisa ayaa lagu egaa haddii la waayo dadku waxa uu doonayo waa inuu yaqaano waayo iraadat shacab iraadat lah baa la yidhi shacabku waxa uu doonayo waa inuu yaqaanaa ciddii aan sidaa muuqaalkaa iyo macnawiyadaa yeelan waa inay iska diidaan waay war naga tegilahaan dilmasala waxaa jira soomaalida qaar baa qabiil ah oo dawlad sheegta laakiin qabiilnimadoodaas waxa ay leeyihiin wardantoodu tahay ku daafacaan qaarna dawlad bay yihiin weli maba ihine puntland sagaal iyo toban sannadood bay ahayd waxaan u malaynayaa siday u dhisantay cid iiga xog rooba inaanay jirin yoomka maanta waay siday ku timid iyo cid iiga xog roon inaanay jirin yelkadeeda halkoo shalay maantaa ka dambayse maanta waxaa la toosiyo u fiirsada ragga musharaxiinta oo badan kii aada istidhaahdaan wuu idin hogaamin karayaa doorta lix iyo lixdan xildhibaan waxaana joojiyey siyaasad xumadeenna waay degno gudubno ma ahanin lix iyo lixdan ma joognin lix iyo lixdanka qabaa'il baa soo doorta odayaal guddiga loo saaraa odayaasha keena isimadu ma soo doortaan soon ahaan laakiin ninkii ay soo saaraan odayaashu ayay shaabada siiyaan sidaa waa odayaashu diide
ورحمة الله وبركاته وقول إلهي سبحانه وتعالى وما لنا وقت وير وحوها بريين يا جنرال محمد سيد مورغل وحوها هذا علمنا أن متشرف حوين ولو سميي إلهي سبحانه وتعالى وحوها بريين وحا رب الهي ربو قوليه وقت قانا وكفاقين يسايا هيلتهي جنرال كو بنو شيغي inuu puntland inuu badbaadiyo inuu u soo kacay waana mudan yahay anigu suldan ciise maxamed ciise baan wax badan la qabaa waanu isku mid dhinacyo badan ka nahay yeelkeeda waxaan leeyahay shacabka puntland jooga iyo isimada iyo xildhibaanada waxaa loo baahan yahay isbedelka ka dhacay soomaaliya inuu ka dhaco puntland waad ogtiin waxaa ka dhacay soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kulliba waxaa ku yimi isbedel cusub puntlandna maanta waxay u baahan tahay iyo toban sano kadib inay hesho isbedel cusub oo la tijaabiyo dadka kale intaasaan hadalkayga
sharax haddaanu nahay haweenka gobolka bari anoo ku hadlaya magacooda waa ku soo dhaweynaha soo dhawow oogaa hadeer waxaad tiri mar dhaweyso waxaan aadayaa dhinaca gardafuul oo raasaxsayr anugu dhinacaasaan ka soo jeedaa marka waxaan ku leeyahay intaadan meel kale u dhaqaaqin oo aadan ku safrin waa inaad dhinacan ka soo bilowdaa inkastoo aad ka tagtay guddigihii nimankii ku jiray allaha u naxariisto yaasiin beeldaate yaasiin inaa waad ka tagtay gudbiguhu ku jiray raasxasayna waad sheegtay taasna waad ogaanaysaa waad ku qoranaysaa buugga musharaxiinta waan soo wada dhawayneynaa maadaama adigu kow ka tahay maanta aad ku dhawaaqday si fiican baanu kuu soo dhawayneynaa laakiin waxaan kuu sheegay meesha tan lix iyo lixdan baa doorto dadka lixdan iyo lixdankaana waxaa soo saaran nabadoonada iyo isimada oo isirka